warkii oo kooban bisha agost maanta waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooran madaxweynaha soomaaliya warqadihii aqoonsiga ka gudoomiyey danjiraha cusub ee dowladda indiya ganacsatada suuqa bakaaraha oo maanta shaqo joojin sameeyey qarax ka dhacay garaash ku yaala gudaha magaalada muqdisho siyaasiyiin u xusul duubanaya sameynta maamul goboleed ay yeeshaan hiiraan iyo shabeellada dhexe gudoomiyaha degmada qoryooley oo xamar lagu xiray afgooye gaari caasi oo galabta lagu gubay inta u dhexayso muqdisho iyo marka xarakada shabaab oo beesha habargidir gobolka shabeellada hoose wax ka joogta haatan kusoo rogay canshuur inay ka bixiyaan ganacsigooda safar la filayay inuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta uu ku tago magaalada baydhabo oo baaqday xaaladda abaaraha ee gobolka gedo oo meel halisa maraysa raxan daanyeero ah oo dameer iyo dadba ku cunay gobolka gedo dagaal beeleed soo noqnoqday haatanna ka soo cusboonaaday degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya sida uu ku soo waramayo wariyihiina magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta warqadihii aqoonsiga laga gudoomiyey safiirka cusub ee dowladda indiya u fadhin doono magaalada muqdisho waxaana warqadahaasi aqoonsiga gudoomiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh suuqa weyn ee bakaaraha ayaa maanta aanan shaqaynaynin iyadoo ganacsatada ay shaqo joojin ay sameeyeen arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ganacsatadu ay kasoo horjeesteen lacaga ay sheegeen inay maalin kasta si laaluush ah ciidanka dowladda ay kaga qaadaan lacagahan oo ay tilmaameen inay tahay mid sharci darraa ayaa ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha waxa ay tilmaameen in ganacsatada maalin kasta ay ka qaadaan aysan ogeyn sababta ay kaga qaadaan waxaana maanta ay ku kaceen tallaabo shaqo joojin ah iyadoo suuqa ganacsiga weyn ee bakaaraha oosan wax shaqaa maanta aysan ka socon dadka muruqmaalka ah ee suuqa ka shaqaynayay iyo weliba sidoo kale dadka adeegdoonka ah ayaa maanta kusoo lugo-ay suuqa iyadoo ganacsatada ay iska fafadhiyeen mid ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa bakaaraha ayaan waxaan wax ka weydiinay sababta ay maanta ganacsigooda u joojiyeen olol aad baad umahadsan tahay saakay suuqa bakaaraha wax ganacsiya kama jiraan runaanta gebey ahaantiisna waa u xiran yahay albaabada ayaan la iskugu dhiftay idid furan oo wax ka gadanaysid haddii aad wax ugu baahato suuqa aad usoo shaqo tagtid ama aad usoo adeeg doonatid ma jirto ma fahamti waata sababtu maxay taha marka run ahaantii sababtu waxay tahay ganacsatada suuqan waxay ka cabanayaan lacago fara badan oo xadaafa oo ay laga qaadayo isla markaasina ay ka qaadayaan ciidamo ku labisan dariiska ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo irdaha mid mid usoo gelayo oo lacago aad u fara badanna ka qaadayo irdihii marka ganacsadii lacagahaasi faraha badan way u dulqaadan waayeen marka sidaas ay go-aan waxay ku gaareen in aanan la furin suuqa bakaaraha maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ee suuqa uu ku yaallo iyo maamulka gobolka oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay arrimahani ka warramaan ilaa iminka ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa ah suuqa ugu weyn soomaaliya waxaana suuqa usoo dukaamaysi taga dad badan oo ku nool magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale suuqa adeegyo looga qaado inta badan gobolada dalka soomaaliya dhanka kale qarax ayaa maanta wuxuu ka dhacay garaash ku yaala agaarka nawaaxiga suuqa weyn ee bakaaraha kaasi oo la sheegay inuu ku xiraa mid ka mid ah gawaari ku jirtay garaashka qarax markuu dhacay kadib ayaa garaashka waxaa ka baxayay dab aada u xoogan iyadoo gawaari badan oo ku jiray garaashka ay gubteen mid ka mid ah dadka goobta ka agdhowaa oo ka gaabsaday magaciisa inaan warbaahinta u isticmaalno ayaa inooga waramay waxa uu arkay meesha dabka ka kacay waa geelish baabuur baa lagu xareeyaa kaalin shidaalna waa u dhaweyd meel ajib aa u dhaweyd asbaabta hadda wuu ka kacay si rasmi ah oma hayo laakiin dadku waxay sheegayaan baabuur meesha yaalay in qarax lagu xiray dabadeedna sidaas uu u qarxay gaariga ee aad sheegayso ma garaashka dabka uu ka kacay buu ku jiray ha baa geerishku ku jiray ha waa gartay kadib maxaa dhaca marka kadib waxaa dhacay meesha qarax baa ka dhashay sidaas bayna dabka u kacay adu muddo dhowr iyo labaatan daqiiqa ah taqriiban soddon daqiiqo buu dabka socday haddana waxaa ku guulaystay inay demiyaan welina inkastoo uu socdo ambalaasyaha dabdamiska ee hormuud ka socdo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxaa ka socda howlgallo hubka dhigis ah iyo weliba howlgallo ammaan adkeyn ah waxaana intii howlgallada ay socdeen ammaanka magaalada oo ahaa mid iska wanaagsan iyadoo wax qaraxyaa ama wax weerara aysan magaalada ka dhicin maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas kaafi uu nooga soo diray magaalada muqdisho sida aan horey idinku sheegnay warbixintaasi ayaa waxa aan filaynay inay ahayd warbixin madaxweynaha soomaaliya oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomiyey safiirka dowladda indiya warbixintaas oo haatan diyaarana dhegeysi waa magaalada muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo weliba hiiraan waxaa ka socda shirar gaargaar ah oo ay leeyihiin siyaasiyiin waxgarad iyo xubno ku jira dowladda federaalka soomaaliya oo ka soo jeeda labadaasi gobol kulamadan gaargaarka ah ayaa waxaa looga arinsanayaa sida labadani gobol ay isku raaci lahaayeen iyo weliba sidii hal maamul oo guud ee u samaysan lahaayeen xubnaha dowladda ugu jira labadani gobol ee ku sugan magaalada muqdisho ee baarlamaanka iyo weliba wasiirada ku jira ayaa shirar gaargaar ah muddooyinka ugu dambeeyay waxay ku lahaayeen magaalada muqdisho waxaana si gaara looga arinsanayaa sidii ay u wada caddayn lahaayeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda labadani gobol in ay raalli ka yihiin inay isku biiraan shirarka sidoo kale waxay ka dhacayaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan siday inoo xaqiijiyeen xubno waxgarad ah oo ka soo jeeda gobolkaas warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya waxgaradka gobolka hiiraan in ay doonayaan in caasimadda maamulka loo sameynayo labada gobol ee hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe in laga dhigo magaalada beledweyne sidaas darteed ee xilka madaxweynaha maamulka ay u ogolaadaan in laga soo doorto magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe inkastoo ay jiraan siyaasiyiin diidan shirarka iyo weliba kulamada gaargaarka ah ee hadda socda oo ka soo jeeda labadaasi gobol ayaa haddana dhanka kale waxaa la qorsheynayaa in maalmaha dhow ay xubnahan si wadajir ah ugu dhawaaqaan in ay doonayaan in labadan gobol ay maamul u samaystaan taasi oo la sheegayo inay kusii xigi doonto in dowladda soomaaliya iyo weliba beesha caalamka ay u aqoonsadaan in labadani gobol ee iyana ay maamul yihiin si loo dhammaystiro nidaamka federaalka ee soomaaliya marka la eego siday isku raaceen dhammaanba gobollada dalka soomaaliya waa labada gobol ee keliya ee dhiman ee weli aanan maamul guud loo aqoonsanin in ay samaysan karaan marka laga reebo magaalada muqdisho oo dastuurka federaalka ee soomaaliya uu sheegayo inay tahay caasimadda dalka oo meeqaam gaar ah ay leedahay dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqihiisa aqoonsiga wuxuu ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda indiya ay usoo dirtay soomaaliya iyo eritrea yukashwash farma kulan ay wada qaateen labadani mas-uul oo ka dhacay madaxtooyada ayaa madaxweynuhu kadib wuxuu ka gudoomay waraaqihiisa aqoonsiga wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi safiirka waxaan ka wada hadalay madaxweynaha waraaqihiisa markuu dhiibay inaan sii xoojino cilaaqaadkaas gaar ahaan iskuullada iyo waxbarashada iyo technical assistance inay dawladda siiyaan waxa ay leeyihiin oo lagu yaqaana hindigu shaqaalaha dawladda sida loo tababaro ayay aad u yaqaanaan markaa inay taa naga caawiyaan waxyaalo kaloo fara badan naga caawiyaan teknolojiyadoodu waa wadan imika heer heer gaadhay waa wadan dhaqaalihiisa kobiciisu ten percent ahaa toban boqolkiiba toban wadanka wadanada ugu sarreeya ayuu ahaa wadan sanadihii ugu dambeysay waana sii korayaan marka aad bay farxad noogu tahay maanta inuu safiirku halkay nala joogo yukashush farma oo danjiraha dowladda indiya u qaabilsan wadamada soomaaliya iyo eritrea oo maanta waraaqihiisa aqoonsiga ku wareejiyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa asna dhankiisa waxa uu sheegay soomaaliya iyo indiya in xiriir wanaagsan oo ka dhexeeyo oo dhanka dhaqanka ah Uh, India and Somalia join, uh, go back in history. They have always enjoyed a historically very warm, friendly, civilizational and cultural affinity. Uh, we had very good relations in the past.
maxamed kaafi sheekh abuukar reedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in guddoomiyihii degmada qoryooley ee xilka laga qaaday maanta la dhigay xabsiga saldhigga magaalada afgooye waa kan warbixin ku saabsan xariga guddoomiyihii hore ee degmada qoryoole ciidamada ammaanka dowladda ayaa xabsiga dhigay guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose cusmaan buraale amarka guddoomiyihii hore ee qoryooley lagu xiray ayaa waxa uu ka yimid guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi cusmaan buraale ayaa isku arkay inuu weli yahay guddoomiyaha degmada qoryooley isagoo ku andacoonayo inaan xilka laga qaadin xariga guddoomiyihii hore ee qoryooley xaqiijiyey guddoomiyaha hadda maamula degmadaas maxamed xaaji cusmaan ciidamada oo bedelberiiska oo oo localka ah iyo ciidamada militariga iyo maamulka degmada iyo gobortooriyinka gobolka iyo xeramada wallahi gobortooriya gobolka jooga magaalada afaana meesha magaalada mas-uulka ah musray ah oo yiri maamul aan dowladda aan ogeyn wasaarada arrimaha gudaha aan ogeyn anigu aan ogeyn oo been abuura meesha waxaan gudoomiye horiyeynka jiray meel meel laga soo magacaamana wasaaradda arrimaha gudaha ayaa degmadaas dhowaan guddoomiye cusub u magacowday iyadoo guddoomiye looga dhigay maxamed xaaji cusmaan guddoomiye hore ee degmadaas cusmaan buraale ayaana arrintaas ku gacan seeray
wararka ka imaanaya inta u dhexaysa degmada marka iyo magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in galabta halkaasi lagu weeraray gaari nooca loo yaqaano caasiga oo marayay wadada inta u dhexaysa namber konton iyo namber lixdan gaarigan ayaa sida la sheegay waxaa saarnaa maleeshiya beeleed ka soo jeeda kooxda goobaale kuwaasi oo sida la sheegay u soo socdaalay xaggaasi iyo namber konton ciidamada deegaanka ee ku hubaysan halkaasi oo kasoo jeeda beesha biyamaal ayaa waxaa la sheegay in ay weerarkaasi geysteen islamar ahaantaana mid ka mida saraakiisha maleeshiya beeleedka beesha biyamaal ayaa waxa uu idaacadaha maxalliga u sheegay in ay caasigaasi gubeen guud ahaan dadkii saarnaana ay noqdeen kuwa ku basbeelay halkaas warar lagu kalsoon yahay oo ka imaanaya degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in gaarigaasi ay saarnaayeen ku dhowaad tobaneeyo dhalinyaro ah kuwaasi oo ku hubaysnaa qoryaha fudfudud hogaamiyahaasi maleeshiya beeleedka beesha biyamaal ayaa waxa uu isna intaa raaciyey in dhalinyaradaasi maleeshiyada ah ee uu hogaaminayo goobaale ay u soo socdeen deegaanka deegaanka namber konton ee degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose isla mar ahaantaana ay ka hortageen gaarigaasina ay gubeen oo ay badbaadiyeen sida ay sheegeen dadka deegaanka oo kooxdani ay dhibaato la damacsanaayeen weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii gobolka shabeellada hoose toddobaadkan ayaa waxaa markii ugu horeysay beesha habargidir ay sheegtay in xarakada shabaab ay ku xukumeen in bil walba ay ka bixiyaan dhaqaalaha ay ku haystaan gudaha gobolka shabeellada hoose lacag qiimaheedu gaarayo labaatan kun oo doolarka maraykanka ah heshiiskani ayaa waxaa lagu waramayaa in bishii barakeysneed ee ramadaan uu ka dhacay deegaanka buulo mareer isla mar ahaantaana labada dhinac waa xarakada shabaab iyo weliba beesha habargidir ay gaareen go-aankaasi go-aankaasi ayaa waxaa la sheegay in uu saxiixay maxamed abu cabdalla oo isaga ah guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee xarakada shabaab iyo garaad abuukar maxamed oo isagu sheegtay inuu yahay garaadka beelaha habargidir ee ku sugan gobolka shabeellada hoose garaadka oo warbaahinta siiyey waraysi dheer ayaa sidan u dhigay hadalkiisa madaxaygu waa garaad abukar maxamed oday u ah beesha habargelis oo la mareer jooga waxa walaal warkaas yahayna waxa waaye lacag infaaq fii sabiilillaahi ah oo beesha habargelis xarakadu inta waxda odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo ganacsigeeda qayb qaadashada kaakulaynta xarakada wilaayada gobolka shabeellada hoose waa ku wareejinay lacagta aad wareejiseen nabadoone imis ayay gaaraysaa lacagta aan wareejinay waxay labaatan kun oo doolar maxaad ugu tala gasheen waxaan ugu talagalnay xogtii xarakadu noo soo jeediday oo ahaa ka qayb qaadashada camalka ayaan ugu talagalnay ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa ajiran oo naga siiyo xarakadana haddee waajibaadka iyo shaqada ay haydaa waa waxa noo wada haydo annaguna hadde waa wax aan deegaanka aan joogno iyo maamulka aan joogno iyo nabadgelyada iyo nacsiga lagu haysto awgeed iyo wax kasta oo wanaag ah in ilaahay dartiis loo bixiyo difaaca diinta dadka dalka iyo ummadda oo dhan waajib ma saaran waaye qof aan uhaynana ma jirto waajibkiina saaraayoon gudanay ay ila taanaya aragtideeda
odayaasha beesha ka tirsan ma u dhan yihiin Odayaal- odayaasha beesha oo ninkaan u dhammayn haddee oo beesha habargeli oo gobolka shabeellada hoose joogta kaas ahaan degmada baraawe iyo kurtuwaa rey iyo sablaala iyo buulamareer afartaas degmo dadka jooga waa u dhan yihiin sababta xilligan idinku kalifay inaad lacag ururisaan oo aad walaayada ku wareejisaan maxay tahay wallaahi lacagtaas dowlaayada aan ku wareejinay waxay ahayd lacag tabarucaad ah oo taakooyad ah kaasi waxa uu ahaa garaadka beelaha habargidir ee ku sugan gobolka shabeellada hoose kaasi oo sida uu tilmaamay ay xarakada shabaab ku riday xukun ah in ay bixiyaan bil walba labaatan kun oo doolarka maraykanka ah kaasi oo lagu badbaadinayo dhaqaalaha ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com safar la filayay inuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta uu ku tago magaalada baydhabo oo baaqday sida uu kusoo waramayo wariyihii wallahi horta xaaladii heshiiseen way socotaa dhan malaaqiday ka socdaan dhan dhan waxay ka socdaan ururka dhalinyarada dhan ururka haweenka dib u heshiisiinta aad ayay u fiican tahay malaaqid qaar goleyga diirada ee koonfurka laba lixda oo dad qaar badan oo iscadil way jiraan negotiation fiicanaa socda oo wadahadal fiican ayaa socda magaalada wax doog la yidhahdo kama jiraan maanta ugu dambeysay shir aan qabsanay ururka haweenka odayaasha ee dhalinyarada waxoo dhan ee ganacsatada ardayda ay kasoo qayb galeen oo looga hadlayo oo looga arantanayo sidii ee dib laisu heshiin lahaa dadkan oo looga dhisi lahaa maamul cusub
waatan mudan wasiir labada dhinac mumale ma ma ku qanacsan yihiin arrintan wadahadallada hadda soconaysa
haa si fiican ma- labada dhinac horta malahan sideedaba waa hal dhan ee waxaa la isku fahmi laayahay oo keliya dad odayaal oo qaar ay saddex oday iyo mada- madaxweyne madawnino iyo dhowr wasiir aa meesha kasoo hor ayagiina waxay isku fahmi la-nahay siigada sidii meel loo marin lahaa ayaan isku fahmi la-nahay mana wax laba dhan la yidhaahdo ma jiraan
waatan maxamuud sidaadan oo madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed baydhabo ayuu iminka ku sugan yahay muxuu soo kordhiyey mowqifkiisa muxuu yahay ma madoowe ayuu la socdaa mise wuu ka bedelan yahay mowqifkiisa sax waa run haddee aniga waxaa maqlaayay ee, shala waxaa maqlaayay mana huba in uu idaacadda ka hadlay oo weelgeediisida uu tagay lixda gobol aan taageersanay madaxweyne ku-xigeena ah asoo dhahay ayaa la ii sheegay hubaalna igama ahan taas laakiin ani iyo maxamuud sayid waxaa la jirnay wafdigii muqdisho dowladda lasoo kulmay oo dowladda loo soo heshiiyey ayaan ka mid ahayn negotiationka dadka noo soo qaaday oo gacdada ayuu ka ahaa madaxtooyada dhexdooda ka khudbeeyey wuxuu lixda gobol u ahaa wuu sheegay wuxuu dhibaato lasoo marana wuu sheegay siduu u tanaasulona meesha ayuu ka sheegay marka aniga ma sheegi karo dhanka hadyeertaan uu asaga kasoo gala uu ka hadla la sheegayo
waatan marka een, maalmahan waxaa soo baxay in xarunta a d c da oo fariisinka u ahayd maamulka lixda gobol in ciidamadan wasugada ay isku hareereeyeen marka arrintaasi halkee ku dambeysay hadalkeeda
adeer waxna mas-uul isku hareereeyay ma jiraan a b c qof walba qofka allo qofkii u baan uu tegi karaa hadyeertaan meeshaan ka nimaana innaga shirkana meeshaa lagu qaban doonaa Ee, ayagana way iska tegayaan dhib malaha laakiin intay fooda iyo waxa dhiclaayana way iska tegayaan waxay doonaan kasoo yidhaahdaan waa free on adil kiin hadafka guud wuxuu yahay in la jirto saddexdan gobol oo ay tahay saddex saddex lagu raadinayo maanta waxaa la filayay magaalada baydhabo inuu soo gaaro wafdi ballaaran oo horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya marka arrintaasi dib ayay u dhacdaa la sheegayaa arrintaasi ma ka warantaa haa waan ka warhaynaa ra-iisul wasaaraha xalab maana habeen hore waxaa ninka siyaasadda uqaabilsan ee koonfurta soomaaliya ninka la yidhaha cabdimashruuc ayaa xala la hadalnay aad la joognay xitaa mar mara teleefon uu iisoo diray inuu ra-iisul wasaaraha imaanaya saa ii sheegay oo loo diyaarinayo sidii loo soo daweyn lahaa marka wuxuu yidhi waxaa jirti dhacay madaxweynaha eh, gudoomiyihii baarlamaanka dalku uu ka maqan yahay hade ra-iisul wasaarihiin uu ka maqnaa madaxweynaha waxaa loogu yeeray ardi sababa marka sidaas awgeed dalkii islama bixi karaan saddexdooda ra-iisul wasaaraha wuxuu aaday ardi sababa shirka dhacay uu ka qayb galay markaas kadib wuu imaanaya
ujeedada ra-iisul wasaaraha uu u imaanaya ma waxay tahay inuu furo dhismaha maamul goboleedka saddexda gobol ha ha ha
Een, liibaan sida ka muuqata waxaad ka mid tahay golaha wasiirada ee maamulkii lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya ifaalaha kuu muuqanaya muxuu yahay xilligan
waxaa ii muuqda horta aniga reenreen oo guul ayaa ii muuqda sababtoo ah um, eh, waxa weye waa laisku dhibooday soomaali waa isku dhiboota hadee waxaan soconaynin haddii la joogo oo la istaagnaado lixda gobol ama haddii la taagnaadana ee ma soconay sababtoo ah agreement ayaa soo dhacay sabab ka soo dhacay marka dadka agreementaas goobjoog u ahaa ee haddana agreementiyaan goobjoog u ahaa Eh, halkaasina kumeel gaar inaan barsano dawladana ay goobjoog ku hayd beesha caalamkana goobjoog ay ku hayd oona la siiyo jubba waxaan ku lahayn baawashiirinkii aan ku lahaana la siiyo dibna aan u heshiin ayay ballantu ay tahay
xaaladda abaaraha ee gobolka gedo oo meel halisa maraysa sida uu ku soo waramayo waryihiina waxaa ka mid a beled xaawo waxaa ka mid a eelwan waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo faafadhuun waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo eelcad waxaa ka mid a meesha la yidhahdo garbaharey intaas waa isku mid intaba waan ma isku mid wey meel wax laga cunaa ma jiraan iyo xoola meel wax ka waraan midna marka ilaahay baa ilaahay baa ilaahay baa gargaaray gargaar ilaahay yaa sugaynaya laakiin in adduweynaha waxaan ka helno aad baanu codsanaynaa aad baanu codsanaynaa dhibkuna dhib saaranma xoolahuna wax gacan laga siiyo gacan wax laga siiyo madaxay dhulka soo goynayaan ma jirto haye rabbi baa wax gargaare ee waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhibaatada ugu daran ee abaartu ay reebtay ee maxaad inoogu sheegi kartaa dhimasho miyaa jirta bal arrimahaas faahfaahin naga sii awey horta abaarta waxaa ka dhashay waxaan sheegi karanaa xoolaha bahasha daaniyarta la yidhaha awal xoolaha ayadoo cunto maana arki jirin Eh, kolkii ayadu waxay qaada weydo miraweydo magaciisu weye lafteeda iska rabaa iyadaa cunaysa xoolo yara xoolo badan baa dhammaado ari le oo lo' le yaa dhammaaday xoolo badan baa oo lo' iyo aribale waa dhammaadeen marka dadna aad dad una dhintay ama wacig baa jira una dhintay u dhintay dhowr qof hadda waa la sheegaya oo dhulkaan hadda gaajo ugu dhimatay oo haddii awalba dadka wuxuu naafka adduunyada ku noolaa naafka adduunyada hadduu wax ka waayo muxuu ma noolaanaya qofku moogtaa nafta nafta wax laga dheeheeyay dadku wuxuu ahaa xoolaha ma sooma ahayn marka adigu dhib badan baa ka jira aad iyo aad baa dadka mataqaanaa dhibaatadaas ay u jirtaa adigu hadda dhowr qof saddex iyo afar qof waa la ii sheegay oo mataqaanaa u dhintay gaajo oo rafaad u dhintay Eh, xoolo badan oo baabaayna oo lo iyo ariga oo baabaayna waa waa jiraan ayagu murama kama jira ayaga hadalma kama jiraba marka dhibaatadaas waa mid aad u ballaaran aad u ballaaran wax la qaadana xoolo male ilahay baan ka codsanaynaa ilahay inuu nooga gargaara ilahay baan weydiisanaynaa gargaare ilahay inuu nooga gargaara ilahay baan weydiisanaynaa aad iyo aad ba aad iyo aad bay dhibaatadaas u ballaaran deegaanada dadku ay abaaraha ugu geeriyoodeen een, nabadoon khaliif maxaad inooga sheegi kartaa deegaanadee ka mid ah haa waxaa ka mid a hadda dhulkaan la yidhaha dhul hadda maarata hadda faafaduntaan ka sokeeyo meelaha kan mataqaana eel soolahan eel waaqayo meesha la yidhaahdo haddaan ilaahay laga waayin waanaha dhibaatada macnaha waa cunka xoolahan ka hadlaa biyaha hadda biyaha waxaa ka daran baadka maxaa yeelay baadkaa ka daran oo waxaa weeye xooluhu hadda waxaa laga yaaba dadka waxaa laga yaaba meel biyo leh inay jirteen laakiin baadkaaba hadda ka daran waxaaba ka daran baadka marka waxaa ka mid a oo dhulka hadda ka taagan yahay meel la yidhaahdo daarusalaam waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo eh, mataqaanaa faafhabuur sukadeeda meel oo ay wargaras yidhaahaan waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo haddaan ergaa lagaayn meelahan meel dhabasa adigu eriyadeedaas oo magaciisi ah oo ayadana oo eriyadan ay yidhahdaan meel la yidhaahdo burayclaan haddaan ilaal oo eriyadan dhabasa ah meesha la yidhaahdo eh, meel la yidhaahdo mataqaanaa garbahaari iyo ka dhexaysa iyo eh, eh, likori meel la yidhaha likori meel la yidhaha ka dhexaysa intaasba meesha aad dhibaatadu ku- oo looga baabaayo baa ka mid ah waa taha wararkana soo gaaraya ayaa sheegaya in bahalladii iyo ee, dunyadii kale duurka ku jira ee bini aadamkii kusoo jeesteen ee, heerka abaarta inay taasi gaarsiisan tahay maxaad inooga sheegi kartaa anigu horta ma kor istaagin laakiin waxaa la ii sheegay in laba canug oo dada labada canug mid dhinacay cuntoos dhintay midna us mataqaana looga fujiyo sicil leh oo as- hadda weli daawo iyo la geeyo isbitaal loo qaaday balaxa waa ha dhiba hadee macnaha maxaaba laga warramay eh, eh, waxaa tahay nin socdaa kaadu waa garanaysaa waxaa jira xooluhu mar hadday waxay qaadaan waayaan oo bahalkiina duurka ku jireen wuxuu qaado iswaayo hataa daanyaro duwaagaa kale waaba laga daanyaro ayagoo mataqaanaa ayagoo wax xoolo cuni jiray ayagoo iska dhamaanaysa laftooda raxan daanyeero ah oo dameer iyo dadba ku cunay gobolka gedo sida uu ku soo waramayo waryihiina ka imaanaya deegaanka yaaqle waxa uu sheegayaa in xeyn daanyaro ah ay weerar ay ku qaadeen dad xoola dhaqata ah gudoomiyaha deegaanka yaaqle cabdiraxmaan ismaaciil maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxa ilaahay keenay baa ka jira dhulka oo waxaa weeye dhulka horta waxaa ku yaraaday sanadkii di'i jiray madiin dadkii wixii oo dhan baa ku lihday kolka meel baraaga dad ku lahaayeen oo xoogaa biyo hore ay ku jireen baa xawayaanadii oo dhan iyo dadkii isugu soo qaxeen hadday isugu soo qaxeen adigu baraagii waa dhammaadeen haddii ay dhammaadeen kuwo kale fagfaga waxay ku dambeeyaan baa gaadiid loo dhaansaday gaadiidkii loo dhaansaday markii la yidhi reerkii loo waday ha loo furo waxaa soo weerartay daanyeer baa soo weerartay ee laba culugna way ku dhaawacday dabeer reerkii lagu wadayna wayba cunto wayba dhammaysatay weerar baa aad aha ka dhacay markii dambe dad odayaalaa usoo bixiye waxaayna war biyaha waxaad ugu daadisaan boco bal inay naga fusho biyihiina way dhammaysteen dabeerkii reerka lagu wadayna halkaa ayay ku cuneen guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxaan weydiinay sababta keentay in daanyaradan ay weeraraan dadka xoolodhaqatada ah daanyeerada dadkeena cunaan waxaa keeni karo daanyeerku dhirtu ku noolaa dhirtana waxaa looga noolaa roobka inay hesho dhirtoon roob helin daanyeerka dhirta wax uu ka cuni waayey marka hore arigu cuni jiray arigu waa dhammaystay waa iska baaba'ay markaan asaga iyo dadka looma dhexeeyo aa saasaa ku yeelan karta marka dadkuna awal hore meel degmada baar dheere iyo midda buula caawo iyo gobolka garbacaarey iyo ceel waa kala barto oo midda ugu dhow ugu ugu dhow ay tahay boqol iyo afartan kilomitir bay ahayd marka jidadkii way iska xumaadeen wax colaad ku xumaaday iyo wax abaar la go-ay oo waxba la soo marin waayay bay noqdeen maamulada ka jira deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka gadow ayaa dhowr jeer waxa ay dowladda soomaaliya ay u soo jeediyeen in gurmad deg dega lala soo gaaro dadka ku nool gobolkaasi ay abaartu ay saameynta ku yeelatay dagaal beeleed soo noqnoqday haatanna ka soo cusboonaaday degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya sida uu ku soo waramayo wariyihii rasaasta ayaa maanta laga maqlay gudaha magaalada mandheere oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya kadib markii dagaal u dhexeeya laba beelood oo dhowaanahanba ka dhacayay magaalada raamo oo toddobaatan lix kilomitir u jirta mandheera uu ku faafay deegaano kale oo magaalada mandheera ay ka mid tahay wararka laga helayo magaalada mandheera ayaa sheegaya in dhallinyaro ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dagaalamayo ay saaka weerareen goobo ganacsi oo ay leeyihiin beesha kale taasoo keentay in ciidamada ammaan kenya ay xabado ku kala celiyaan goobjoogayaal ku sugan magaalada mandheera ayaa raadiyaha wadajir u sheegay in weli ay xiran yihiin qaar ka mid a goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada mandheera ayna dadka badankoodu ku sugan yihiin guryahooda xilli ay ka cabsi qabaan in dhibaato ay la kulmaan haddii ay bannaanka u baxaan ciidamada booliiska kenya ayaa ku sugan inta badan goobihii ay maanta rabshaduhu ka dhaceen iyadoo wararku ay intaasi ku darayaan in hadda xaaladdu ay degan tahay sidii saaka ay ahayd rabshadaha ka jira magaalada mandheere ayaa waxay daba socdaan dagaal beeleed jimcihii ka bilowday magaalada raamo oo hoos tagta mandheera country senatarka mandheera bilow kerow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu bilowd habeenkii jimcihii aynu soo dhaafnay kadib markii rag hubaysan oo weeraray magaalada raamo ay daawaceen ilaa saddex qof habeenkii sabtida kooxo hubaysan waxay weerareen gaari xamuul ah oo magaalada soo gelaya islamarkaana waxay dileen hal ruux iyagoo dhaawacay saddex kale ayuu yidhi bilow kero oo intaasi ku daray in dagaalka uu socday ilaa maalintii xigtay ee axadda boqolaal qofna ay ka barakaceen magaalada bilow kero ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanka aynan weli gudaha u gelin goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee magaalada raamo isagoona ugu baaqay dowladda dhexe ee kenya inay soo afjirto dirirtaasi ilaahay hadda ma cadda khasaaraha ay geysteen dagaaladaasi ayadoo dadkii ku dhaqnaa deegaanka raamo qaarkoodna ay gabaad u galeen dhismayaasha dowladda ee ku yaallo magaaladaasi dagaalada ka dhacaya tuulooyinka hoostaga magaalada mandheera ayaa waxay yihiin kuwo soo noqnoqday iyadoo dagaaladaasna horey ay ugu dhici jirtay halkaasi ay hayeen kuwo ka dhasha muran ku saabsan daaq iyo biyo balse dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in dagaaladan hadda socda ay ka dawan yihiin kuwii hore islamarkaana ay salka ku hayaan dhanka awoodda iyo siyaasadda axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere